بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش والآن نترككم مع الأسئلة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد maanta oo ah maalin sabtiya sagaal ay tahay ramadaan kun afar boqol iyo saddex iyo soddonkii hijiriga kuna beegan siddeed iyo labaatankii bisha toddobaad ee laba kun iyo labaiyo toban waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa su-aalihii naga soo gaadhay dadweynaha ku xidhan shabakadda manhaj online taasoo su-aalahaas oon u bandhigi doono sheikh abu moxamed cabdilkariim xasan xoosh su-aasha koowaad haddii aan sheekha aan weydiino saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh haddii aan salaadii maqrib laygu xidho faleebo isla markaana ay igu dhaafto soona soona gasho waxa weeye salaadii cishaay maxaa aan samaynayaa labadii salaadoodna tee ayaan hortukanaya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سائلك هذا الكأويري أو كصابسا هدي صلاة مغرب كهر لا يقحر فليبو أو وقت مغرب كسدا يقول دافو isla markaana ay salaadda cishe soo gasho maxaan samaynayaa tee baan sii hor tukanayaa jawaabteedu waxay tahay haddii aan horta xaaja keensanin ruuxu inuu markaa ka ilaaliyo wakhtiyada salaadda ayaa fiican oo salaadaha inuu tawqiid sameeyo salaad walba wakhtigeeda tukado ayaa asaalatan laazim ah waana jiraan dadka qaarkood oo acdaar loogu banneeyo jamcinta salaadda la jamciyo sida maqhribka iyo cishaha in la kulmiyo isku wakhtiga tukado ama jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir dadka cudurdaarkaas ee haysta sida xanuunka oo kale ama safaroo kale waxa u bannaan jamciga ayaa u bannaan inay salaaddii kulmiyaan oo labadii salaadood isku xilli tukadaan markaa ruuxan faleebada isku xidhayaa hadduu yahay ruux mariid ah oo xanuunsanaya ruksada ayuu qaadan karaa salaadda waa jamcin karaa laakiin haddii waxa weeye xaaladdiisu ay iska sahlan tahay oo awood darro unuu yaro dareemay oo uu sidaa isugu xidhay laakiin xaalad markaa degdegi aynay markaa jirin waa inuu salaadaha tawqiid sameeyaa salaad walba xilligeeda tukadaa faleebada marka lagu xidho wakhtiga salaadda inay la dhaafayso faleebadani ay u muuqato waa inuu niyoodaa jamcu ta'khiir oo inuu salaadda dib ka tukan doono oo salaadda cishe iyo salaadda maqhrib uu jamcin doono waa inuu sidaa niyoodaa saas yalaa markuu niyoodo yacni waxa uu samayn karaa yacni jamciga ayuu markaa samayn karaa marka salaaddii cishe wakhtigeedii soo galo wuxuu samaynayaa inuu jamciyo waxaanu hor tukanayaa maqhrib ku horraysiinayaa cishaha ayaanu dambaysiinaya allaahuma ilaa inuu ku beegmo mooyaane salaaddii cishe oo markaa la qiimay uu masjidka galo tan noocaasa marka hadday taasi dhacdo idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat yacni salaadii ma jirto ta la qiimay mooyaane yacni xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa salaaddii hore inaanu tukanaynin ee tan la qiimay inuu yada xaq siinaayo ayaa laga qaadanaya laakiin haddii aanu qiimitaanka aanu gelin wakhti qiimitaan masjidka wuxuu noqonayaa ama salaaddii cishoo lagu jiro aanu gelin wuxuu noqonayaa inuu maqhribkii hor tukado cishahana uu raaciyo sidaas yada ah ayuu samaynayaa waayo jamciyada nebigu sala allahu aleyh wasalam salaadaha jamcin jiray waxa marka uu ahaa mid markaa horraysiiya salaaddii horraysay dambaysiyana salaadda markaa dembaysay saas yadaa buu samaynaayey sidii waxa weeye musdelife markuu ku tukanaya nebigu sala allahu aleyh wasalam maqhribka iyo cishaha yacni maqhribka ayuu hor tukaday cishahana waa raaciyey wa kadalik markuu ku tukanayo nebigu sala allahu alay slam carafa yacni duhurka iyo casarka duhurka ayuu hor tukaday yacni casarkana waa raaciyey marka salaadda yacni waxa weeye taasina midna wuxuu ahaa taqdiim midna wuxuu ahaa ta'khiir buu ahaa marka labada nooc kay doontaba ha noqotee in mid walba la horraysiinayo salaaddii horraysaa laga qaadanaya ee aan la odhanaynin yacni markaa salaadda xilligeedu taagan yahay ayaa markaa la hormarinaya marka sida saxiixa ay waxay noqonaysaa salaaddii horraysay asaalatan in la horraysiinaayo marka la jamcinaayo yacni ama marka wakhtigeedu iyada ha joogo oo jamcugu jamcu taqdiim ha ahaado ama marka waxa weeye wati wakhtigeedu marka iyada yaanu joogin oo jamcigu ha ahaado jamcu ta'khiir qowlkaas ayaa saxiixa wallahu aclam
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofku haddii uu caayo diinta ma waxaa loo eegayaa in uu ay ku tawafurto ama shuruuddii uu koobsado mawaanicdiina ay ka madhan tahay mise sidaas ayaa lagu gaalaysiinaya jawaabtu waxay tahay ruuxu hadduu caayo diinta islaamka waa gaaloobayaa oo milladda islaamka waa ka baxaya marka mucayan ay tahay oo qof mucayana marka la xukumayo leeyahy hebel baa caayey gaalaysiinta isaga la gaalaysiinaayo kolley waa in loo eegaa in mawaanici aynay jirin oo ruuxa aanu majnuun ahaynoo waa layn yacni markaa ikhtiyaar inuu ku dhacay oo ikraah aanu jirin oo khata ama markaysagaa sabqulisaan iyo wax la midii marka aynay jirin oo uu ka madhan yahay mawaanicdii taas in la hubsadaa waa lagama maarmaan waayo waxaynu garanaynaa ruuxa majnuunka ahi hadduu markaa diinta caayo inaanu gaaloobay waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alay wasalam rufica alqalamu can halaatha waxaana ka mid ahaa wa cani ilmajnuuni xataa yacqila waxaynu markaa ogsoonnahay ruuxu hadduu mukrah yahay oo la dirqiyey oo lagu dirqiyey inaan lagu gaalaysiinayn waayo allah wuxuu uhi ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan waxaynu garan karnaa qofku hadduu waxa weeye sabqulisaan wuxuu uga dhacay ama marka waxa weeye inkhilaaq uu ku dhacay sida cadro daran iyo wax la mid ah oo aanu markaa garanayn waxa uu ku hadlaayo sida cadra ka qaalib noqotay oo khalabatu khadab ayuu ku sugan yahay ma garanayn wuxuu ku hadlaayo dadkaa ku idhi waxayo waxaasaa tidhi laakiin isagu ma garanayn xaalka caynkaas ah laguma gaalaysiinayo marka waa inuu ku dhacdaa shaygu yacni markaa qasad waa inuu ku dhacaa oo uu yahay markaa shay yacni markaa iraadadiisa iyo ikhtiyaarkiisa uu kula yimi waa inuu markaa noqdaa yacni ruux baaliga oo caaqila inuu yahay ashyaada noocaasa kolle in la hubiyo waa lagama maarmaan waxaynu garan karnaa yacni ninkii faraxu ka qaalib noqday oo yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam akhta'a min shiddati alfarax yacni waa markaa khata'ay faraxa daraanshihiisa daraaddii buu la khata'ay saas yadaa buu nebigu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam daahirka xadiidkuna waxa uu ku tusinayaa inaan khata'a loo qabanayn ayuu markaa ku tusinaya ummaddanna markaysaga khata'a waa laga cafiyey markaa saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye halabatu farax buu xadiidku sheegaya haddii khalabatu ghadab yacni marka ay dhacdo oo ruuxu markaa cadha ka haalib noqoto oo aanu garanayn waxa uu ku hadlaayo aanu garanayn xalka caynkaas ah ee laguma gaalaysiinayo yacni ahlucilmiguna taas iyadaa waa isla ogol yihiin oo waa isku waafaqsan yihiin yacni xaalka ruuxu aanu waxba kala garanayn wuxuu leeyahay xukmi majnuun buu leeyahay xukmi majnuun ayuu leeyahay saas aawadeed markaysaga looma qabanayo looma qabanayo saas aawadeed culammadu saas iyadaa bay u tilmaameen ahlucilmiguna waa isla ogol yihiin wax khilaafi kuma jiraan laakiin arrinka ku saabsan diinta islaamka caayista uu caayayo ama ilaahay caayayo ama rasuulka caayayo sala allahu aleyh wasalam ruuxuu caayayo arrin jahli ku saabsan oo isagoo yacni sabbi sariixa la yimi oo cay caynimada ku cad uu la yimi ama sabbi markaysaga wax daahir ku ah uu la yimi in la yidhaahdo jahli baa loogu cudrayaa ma suuragal ah waayo ruux kastoo muslim waa garanayaa in ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta islaamka in la caayaa inaynay bannaanayn oo ay tahay mid waxa weeye shareecadu ay diidan tahay ruux kastoo muslimi waa miduu garanayo wey maadaama ay sidaas tahay yacni jahli baa loogu cudrayaa ma suuragal ah waa dhici kartaa luqa aanu garanayn oo kale eray yacni markaa loo sheegay oo uu dabeedna markaysagaa ku hadlay dabeedna in la yidhaahdo eraygani sabbi buu ahaa laakiin taasi waa jahli biluga yacni laakiin wax afuu garanaayo isagoo ku hadlaya wuxuu ku hadlayna wax markaa sabbi iyo cay ku tusinaya oo muxtamil aan ahayne yacni waxa weeye weliba sidaa sariix ku ay tahay in waxa weeye la yidhahdo jahli baa loogu cudrayaa mid suuragala ma aha laakiin mawaanicdaas in la hubsado ruuxa inay xaasil tahay iyo inaynay xaasil ahayn inuu markaa mawaanicdu wada maqan tahay iyo inaynay wax ka joogaan iyo inay mawaanicdu wada maqan tahay in la hubsadaa waa mid lagama maarmaana haddii kale la yskama odhanaayo ruux kasta oo markaysaga yacni ku dhacay sabbiga ama cayda ku dhacay oo ilaahay caayay ama rasuulkiisa caayay ama diinta islaamka caayay waa la yska gaalaysiinayaa waayo adilada qaarkood baa sheegaysa yacni dadka qaarkooda uu ka dhacayo inay acdaaray kaga baaqdan ay jiraan marka ashyaada noocaasa in la taxaquqoo la hubsadaa waa mid marka waxaa lagama maarmaana weeyaan la'aanteedna ruuxii mucayankaha lama gaalaysiinaayo iyadaan la hubsanin yacni umuurahaas inay wada maqan yihiin oo mawaanicdu wada maqan tahay shuruuduna dhammaystiran tahay wallahu aclam jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay had carruurta ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay in ahluljannaha ay u shaqaynayaan wildaanun mukhalladuun carruurta wildaantaasee ilaahay inoo sheegay ma carruurtii yaraanta ku saqiirtayba mise waa carruur ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray jannada oo ugu talagalay si ay ahluljannaha ugu shaqeeyaan aayadda markuu ilaahay inoogu sheegay wildaanun mukhalladuun oo laynoo sheegay inay u shaqaynayaan ahlu jannaha waa wildaanu ilaahay ku abuuraayo jannada loona abuuray lilbaqaa inay baaqi noqdaan ahlu jannahana u shaqeeyaan loo abuuray bacdigood ma yihiin ubadkii sakiiray ee yaraan ku dhintay iyagoo carruur ah mise ma aha taas waxaa laga soo naqliyey bacdu salaf aahaarta laga soo naqliyey waxa ay sheegaysaa in awlaadulmushrikiin ay yihiin awlaadulmushrikiin inay yihiin bay sheegaysaa oo culammada qaarkood saas yadaabay mareen laakiin xadiis saxiix oo marfuuca saxiixna ah oo saa sheegaya ma hayno aahaartaa lagu soo wariyey iyo waxyaalo sixadooda aynaan hubin mooyaane marka maadaama ay sidaas tahay inta laynoo sheegay aynu ku gaabsanaynaa waxaynu odhanaynaa waa inamo ayaynu odhanaynaa yacni ahlu jannaha u shaqaynaya khidmada ahlu jannaha ay u shaqaynayaanna loo abuuray saas iyadaa baynu markaa odhanaynaa laakiin daliil aynu ku qadcinno in ubadkii markaa sakiiray ay yihiin ma hayno saas aawadeed intaa aynu markaa hayno ayaynu ku gaabsanaynaa kollayba culammada odhanaysa waa ubadkii sakiiray fili maayo inay uga jeedaan ahlu jannaha dhammaantood waxa u shaqaynaya waa ubadkii sakiiray keliya ee waxa weeye waa bacdi ka mida ayaa dhici karta inay u jeedaan oo muraadkoodu sidaas yahay marka almuhim yacni wax camaloo hadda inaga xidhanna ma jiro ee waa inaynu sida laynoo sheegay aynu u rumaynaa aynu idhaahnaa waa inama u shaqaynaayo ahlu jannaha laakiin markaysagaa yacni inaynu markaa ictiqaadinno awlaaddii sakiirta inay tahay yacni markaa daliil sheegaya maadaama aynaan hayn mid laazim inagu ama aha wallahu aclam
jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum saa'ilkani sheekh wuxuu leeyahay aniga oo weyse qaba haddii ruux dumara aan wax ka qaato oo ay taabato weysadii ma iga jabaysaa
taabashada dumarka la taabto sida saxiixa weysada ma jebinayso ahlucilmiga qaarkood abay yidhaahdaan waa jebinaysaa laakiin qowlka saxiixa ahi waa inayna jebinayn waxaana u daliila xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam kaana yuqabilu bacda nisaa'ihi yacni nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu dhunkan jiray xaasaskiisa qaarkood ayuu dhunkan jiray dabeedna salaadda ayuu u bixi jiray isagaan weysaysan xadiidkaas ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen waxaana laga deliishanayaa inaan dumarku weysada jebinaynin taabashada raggu dumarka ay taabtaan inaynay weysada jebinaynin ayaa markaa laga qaadanaya xadiidkaa laga deliishanaya wa kadalik waxaa kaloo markaa laga deliishanayaa xadiidka sheegaayey in nebigu sala allahu aleyh wasalam habeen uu salaad u kaca iyadoo gurigu madow yahay oo caaisha dhinaceedii ay ka weyday dabeedna ay baadhbaadhay dabeedna waxay tidhi gacantaydu waxay ku dhacday isaga oo markaa sujuudsan oo yacni markaa addimadiisu ay taagan yihiin ayaa markaa raysmagaadhada addimadiisa ayaa gacantaydu ku dhacday ama addimadiisa xaggooda hoose ayay gacantaydu ku dhacday isagoo sujuudsan nebigu sala allahu aleyh wasalam oo uu markaa nebigu ku ducaysanayo allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika waacuudu bimacaafatika min cuquubatika waacuudu bika minka laa uxsii hana'an calayka anta kama ahnayta cala nafsi marka xadiidka laftiisu oo saxiixa ku sugani waxa uu tilmaamayaa inaan taabashada ama mulaamasadu inaan marka waxa weeye weysada ayna jebinin taas ayaa laga qaadanaya saas aawadeed aayadda qur'aanka uu ilaahay uu yidhi aw laamastum annisaa'a waxaa lagu fasirayaa sida saxiixa cabdullahi ibni cabbaas wakhayruhuna ku fasireen waxaa lagu fasirayaa in looga jeedo jimaaca saas aawadeed ayaa taabashada dumarka la taabtaa yacni oo raggu taabtaan yacni weysada aynay jebinayn wakadalik dumarkana hadday ragga taabtaan aynay ka jebinayn wallahu aclam
jazaakum allahu khayra wa axsan allah ilaykum sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay ma bannaan tahay in qur'aanka loo akhriyo koox koox amaba hal sawt iyo hal cod lagu wada akhriyo mise arrinta noocaasii bidca weeyaan
shabaabtu waxay tahay akhrinta qur'aanka lagu akhriyo cod keliya oo dad jamaci ay ku akhriyaan iyagoo isla eeganaya qaabka noocaasi mid jiri jiray ma aha nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisuna may samayn jirin adkaaraha sharciga ana ma soo aroorin dikri cod waaxida lagu wada qaadayo oo dad jamci isla wada eeganaya markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa min qabiil bidac ayay markaa noqonaysaa oo mid yacni in la sameeyo ay tahay ma aha ee waa inuu markaysagaa ruux weliba gaarkiisa u akhriyaa yacni hoosna u akhristaa haddii kaloo marka ay yacni mid waliba gaarkiisa u akhrinaayo aynay markaa meesha wada joogaanna waa in markaa aynay codkii isku tashwiishin haddii mid akhriyana kuwa kale waa inay dhegaystaan laakiin iyagoo markaa mid waliba sare u akhrinayo sarena loo qaadayo usluubka noocaasi lafteed waxay ka hor imanaysaa yacni insaadkii layna amray in la aamuso taas iyadaabay ka hor imanaysaa markaa saas aawadeed cod waaxida in lagu wada akhriyo oo aan laysdhegaysanayn oo codka laysla eeganayo oo ay dhici karto xuruufaha qaarkood dadka qaar inay ka tagto oo dabeed markaysaga halkaa laxni ka yimaado oo kayfiyadaasi ay tahay kayfiye nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa mid laga hayo aan ahayn oo uu nebigu yidhi sala allahu aley wasalam man camila camala laysa caleyhi amrunaa fawa raddun waxay ku tusinaysaa in usluubka noocaasa layska daayo ee uu qof waliba calaa xida ama gaarnimadiisa qof waliba uu akhristo wallahu aclam baaraka allahu fiikum wa axsan allah ilaykum sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxay u egtay inay gabadh ay tahay cidda soo qortay su-aashu waxay tidhi sheekh ma bannaan tahay inaan gurigayga ku joogo surwaal iyo shaadh iyadoo aan iyo arki haynin cid aan maxaarimtayda ahayn
jawaabtu waxay tahay qofka dumari inay shaadh iyo surwaal qaadato gashato yacni mid u bannaan ma aha waayo waxay noqonaysaa tashabbuh ay ragga isu ekaysinayso nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu nacdalay dumarka ragga shabbahaya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam nacdalay lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almutashabbihiina min alrijaali biاnnisaa waalmutashabbihaati min annisa'i biاlrijaal nebigu wuxuu nacdalay sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ragga dumarka isu ekaysiinaya iyo dumarka ragga isu ekaysiinaya mid walba nebigu sala allahu aleyh wasalam waa nacdalay dembiga nacdali ka timaadaana waa min kabaa'ir dunuub saas aawadeed inay waxa weeye dumarkii gashadaan shaar iyo surwaal ay gashadaan waa midaan markaa waxaweye bannaanayn weeye walow gurigoodaoo keliyaba ha ku joogaan walow cidda la joogtaa oo maxaarimtoodao keliya ha ahaatee mid u bannaan maaha xataa haddaan cidi la joogin keligeed iyadoo ah inay gashato shaar iyo surwaal yacni gabadhii markaa miday u bannaan tahay ma aha miday u bannaan tahay ma aha maxaarimtu markay la joogtana shaar iyo surwaal inay gashataa waxa markaysagaa kale oo ku jira arrin ka ziyaada arrinka nebigu ku nacdalay oo tashabbuha ah taasoo ah inay tahay arrin markaa waxa weeye cawradeedii lafteeda ay muujinayso oo cawradeedii inay qaabkaa ugu muujiso markaa maxaarimteeda markaa uma bannaana maxaarimta waxay u muujinaysaa waxay noqonaysaa yacni caadatan ashyaada muuqato keliya oo caadadu ay ku dareerto inay muuqato sida markaa waxaweye gacmaha ama addimada ama qoorta yacni ashyaada noocaasoo kale laakiin meelaha markaysagaa mafaatinta ah inay markaysagaa muujisaa markaa mid bannaan ma aha ama wax ku dhegsan intay markaa gashato ay hortooda markaysa markaa waxa yani la joogtaa mid waxa weeye u bannaan yacni ma aha qowlka fuqahada qaarkood ay yidhahdaan sida shaaficiyadoo kale ay yidhaahdaan gabadhu markay maxramka markaa la joogto yacni ay markaa cawradeeda ka dhigayaan mid aad u cidhiidhiyo u yar oo ay leeyihiin inta kale waa la iska arki karaa qowlka noocaasi waa qowl markaysa waxaa daciif ah oo aan sax ahayn marka laguma keedsoomayo wallahu aclam sheekh saa'iilkan wuxuu leeyahay xukunkeedu muxuu noqonayaa in loo dabaaldego ciid laga dhigto maalin aan islaamku aanu ciid ka dhigin sida maalinta shaqaalaha adduunka ay ula baxeen ama ciidda ay yidhaahdaan ciidulmiilaad amaba waxa weyn ciidulwatan ciidda ay yidhaahdaan dhammaan maalmaha in loo dabaaldego oo ciido laga dhigto xukunkeedu muxuu yahay
diinta islaamka waxaa jirta ciido sharciga ayaa jira ciidaha sharciga ahina ciidaha sharciga ahina waxa weeye waa laba ciidood oo sanawi ah oo sannadii hal mar imanaya sida ciidulfitri iyo ciiduladxa iyo ciid usbuuci ah oo weygii kastaba mar imanaysa ciidda usbuucigina waxa weeye waa yowmuuljumuca oo ijtimaac weyn la samaynayo ciid zamaani ah oo wati wakhtiga xaggiisa ciid ka ah oo aan saddexdaa maalmood ahayni ma jiraan ciidaha sanawiga ee sanadkii mar imanayaana waa labada maalmoodun waa ciiduladxa iyo ciidulfitri labada mid walbana cibaado ayaa la gutay oo laga faaruqay ama lagu dhex sugayey mid ramadaantii baa la soomay bishii ramadaan markii la soomay afuraaddii laga afuray ayaa ciidulfitri ku timi marka waxay ku faraxsan yihiin muslimiintu camalka wanaagsan ee ay guteen ee cibaadada ah ee rukni arkaanta islaamka ka mid a ahaaday oo ah soonka ramadaan waxay kaloo ku faraxsan yihiin afuraadda ay afureen lafteedana waa ku faraxsan yihiin tawfiiqda uu ilaahay waafajiyey bishaa oo u yasiray oo gaadhsiiyey oo ay soo soomeenna way ku faraxsan yihiin marka waa ciid sharciya weeye ciidda labaadna waa ciidul adxaa xajkii ayaa lagu sugan yahay acmaashii xajkana wax badan oo ka mid a ayaa markaa muslimiintu gudanayaan marka wakhtiga caynkaasana muslimiintii waa ciidayaan oo ciidul adxaa ayay maalinta tobnaad ee dilxija ay toban tahay ay ciidayaan labadaa maalmood ciid sanawiya labadaasaa jira ciido aan sharci ahayn oo diintu sheegin in laga ciid yeeshaana ma bannaana ha ahaato ciidaha aan sharciga ahayni qaar gaaladu marka hore sameeyeen oo gaalo laga qaadanayo ama qaar laysu ekaysinayo gaaladii oo waxay sameeyeen wax ku shabah leh oo shabbaha lala imanayo oo ciidaha krismaska ama ciidulfisxi ama nayruuska ama mahrajaanka iyo ashyaadaha la midka ah ashyaada la midka ah in laga ciid yeesha ma bannaano waana ciido gaaladu ay isticmaali jiraan wa kadaa ciido ku dhisan bidco iyagana in laga ciid yeeshaa ma bannaana sida ciidulmawlid maalintii nebigu dhashay sala allahu alayhi wasalam in laga ciid yeeshoo kale waa ciid bidco ah sharcina aan ahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam maalintuu dhashay kama ciid yeelan xafladana ma qaban casuumada ma samayn dadka ma ururin kullu dalika nebigu sala allahu alayh wasalam ma samayn wa kadaa habeenkii nebiga sala allahu alayh wasalam la dheelmiyey samaawaadkana la korsiiyey leylatu lisra waalmicraaj habeen loola qasdaayo in la yidhaahdo ciid baanu ka yeelanaynaa yaduna ma bannaana waana bidca waana ciid ghayru sharciya habeenkii nebiga sala allahu alayh wasalam la dheelmiyeyna lama garanayo cayntiisii in nebiga sala allahu alayh wasalam habeen la guuraysiyo baytulmaqdis la geeyey oo markaa samaawaadka la korsiiyo toddobada same la dhaafiyey aayaadka qur'aankaa sheegay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalamna waa ku soo aroortay aayaadka qur'aankiina waa ku yimaadeen sida aayaatu lisra sida aayaatu najmi waa ku yimaadeen aayaadka qur'aanku axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee faraha badan lina waa ku timi laakiin wakhtigay dhacday sanadka uu israa walmicraaj dhacay sannadduu dhacay iyo bishuu dhacay iyo habeenkuu dhacay lama garanayo waxaana taa ku caddaynaya inaan la garanaynin culammadu waxay isku khilaafaan sannaddii uu dhacay israa walmicraaj bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin hijrada saddex sano ka hor buu dhacay iyo maya lix bilood ka hor buu dhacay iyo maya sannad ka hor buu dhacay iyo maya toban sano ka hor buu dhacay yacni ikhtilaaf badan baa ku jira oo sannaddii xataa aan la isku waafaqsanayn marka sannaddii haddii la garan waayey in bisha iyo habeenka aan la garanayna waa cala sabiili awlaa xadiis saxiix oo sheegaya ama asar saxiix oo sheegaya toddobiyo labaatanka rajab buu dhacayna ma jiro taasina waxay ku tusinaysaa in saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam habeenka tacyiinkiisa ihtimaam gaara inaanay siin nebiguna sala allahu alayh wasalam habeenkaas tacyiinka la cayimaayo ama wax lagu gaar yeelayo inaanu wax ihtimaama iyo wax dadaala marka aanu siin xadiisna aanu ku sheegin habeenku dhacay taariikhdu waxay ahayd ama bishu intay ahayd marka in la yidhaahdo habeen baanu ka yeelanaynaa ciid la yidhaahdo leylatulmicraaj waa mid aan sax ahayn bidcana ah waana ciid ghayru sharciya oo aan sharci ahayn ciidaha markaa dadku ay sameeyaan isku soo duuduuba ama gaalo xaggooda ha laga keeno ama ha ahaato ciido bidciya ama caada ahaanba qaar ay u samaystaan oo ciida uga uga yeeshaanba ha noqotee yacni in ciida aan sharci ahayn la samaystaa oo aan sharciga ku soo aroorin ma bannaana ciidaha la diidayaana dhammaan waa mid marka waxa weeye in la sameeyaa aynay bannaanayn hadday tahay ciidda xornimada ama ciidda gooni isutaagga ama ciidda sida maalinta shaqaalaha gaaladii waa ku faxaaxsadeen oo waa ku ballaadhsadeen ciidaha marka ciido badan bay isticmaaleen ilaa ay yidhaahdeen maalinta dumarka maalinta ciidamada maalinta ardayda maalinta siday saa ugu soo wadeen waxay yidhahen maalinta shaqaalaha maalinta beenta beentii bay xataa waxay u yeeleen maalin ayay u yeeleen kullu daalika waxa weeye waa midaan bannaanayn weeyi inaanay bannaanayna waxaa laga qaadanaya axaadiis badan iyo adillo badan baa laga qaadanaya waxaa ka mid ah adiladaas xadiiska anas ee nasaa-i iyo abu daawuud iyo imaam axmed iyo soo wariyeen in nebigu sala allahu aleyh wasalam madiine tegey dabeedna uu arkay laba maalmood ay ciyaarayaan qolyaha ansaartu dabeedna uu yidhi maxay yihiin labadan maalmood dabeedna waxay dhahen waa laba maalmood oo wakhtigii jaahiliga ama islaamnimada ka hor aanu ciyaari jirray yacni ciid noo ahaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhuma wuxuu ilaahay idinku beddelay yacni laba ka khayr badan ayuu idinku beddelay qaar ka khayr badan buu idinku beddelay yowma alfitri wa yowma aladxaa labadaa maalmood ayuu ilaahay idinku beddelay xadiiskuna waa saxiix qaacidaduna waxay tahay laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu ka lagu beddelay iyo ka laga beddelay lama kulmiyo marka macnaha xadiiska waxaa laga qaadanayaa labadan ka taga labadaa maalmood keliya ka ciid yeesha waxaa kaloo u deliila xadiiskuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dachumaa yacni ka tag fa inna likulli qawmin ciidan qolo kastaba waxa u sugnaaday ciid wa haadaa ciiduna waxaa laga qaadanayaa xadiiskaana in waxa weeye ciiduhu inay isdhex galaan inaynay ahayn ee qolo weliba ciiddeeda gaar ahaan ay ciid uga yeelanayso oo gaaladuna ciiddooda ay ka ciid yeelanayaan muslimiintuna ciiddooda ay ka ciid yeelanayaan laakiin ciid gaalo in laga ciid yeeshaa inaanay bannaanayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo u deliila xadiiskuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiskii thaabit ibnu daxaak waxa uu thaabit ibnu daxaak uu yidhi nadara rajulu an yanxara iblan bibuwaana ninbaa wuxuu ku nadiray inuu geel ku qalo meesha buwaano la yidhaahdo markaasuu nebiga weydiiyey sala allahu aleyh wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal kana fiiha wasan min awsaani aljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala fahal kana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala awfi binadrika fainahu laa wafa'a linadrin fii macsiyati illah xadiiska abu daawuud wakayruhu soo wariyeen waana saxiix culamada qaarkoodna waxay dhahen waa saxiixun calaa sharti shaykhayn waxa uu tilmaamayaa in ciid gaalo makaanka ahaan jiray inaan waxa weeye la xaadirayn oo arrin markaa waxa weeye daahirkiisu in la qadarinayo oo la xurmaynaayo oo la ictibaarinayo loo qaadan karo inaan la samaynin oo makaankay ciidda ay ciid ka yeelan jireene sidii mawsimi ay ku soo ururi jireen meesha ay gaaladu ku soo ururi jireen ay isugu iman jireen ay sidii ciideed ugu soo shiri jireen xataa in ilaahay wax loogu gowraca inaynay bannaanayn ayaa xadiisku ku tusinaya ayaa xadiisku ku tusinaya wuxuu kaloo allah yidhi waaladiina laa yashhaduuna azuura waxay ku fasireen markaa jamaacaad selafka ka midii waxaa looga jeedaa waa kuwaan ciidda xaadirayn ciidulmushrikiin waa kuwaan ka qayb gelay saas aawoodee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacni ciidaha aan sharciga ahayn in ciid kale lagu soo kordhiya oo laga ciid yeeshaa mid bannaan ma aha waa mid markaa muxaram ah weeye sidaas aawadeed maalmaha aan ciido khayru sharciga laga ciid yeelanaayo in hadiyada la sameeyo ama farax la muujiyo ama markaa waxa weeye casuumada la sameeyo tan noocaasi waxay noqonaysaa mid markaa muxarama ayay noqonaysaa oo aan bannaanay sidaas yada ah ayay markaa noqonaysaa waajibkuna waxay tahay in laga dheeraado oo laga tago oo aan markaa waxa weeye maalmahaas wax ictibaara aan la siinin wax ictibaara aan la siinin xataa gaaladu wakhtigay ka ciid yeelanayaan in loogu tahniyadeeyo o la yidhahdo ciiddiinaan idinku tahniyadaynaynaa wax la mid a yacni waxa weeye waa baatil wax lagu tahniyadaynayo shaygu mar hadduu baatil yahay baatil in cid loogu tahniyadeeyaa ama farax loogu muujiyaa ama la yahaha faraxan kaala qayb qaadanaya ama wax la mid a ashyaada noocaasi waa mid muxarama oo aan markaa bannaanayn baabka caynkaasna in la fudaydsado ma aha waa mid marka waxa weeye baabkaasi la cidhiidhiyey wey shaekhulislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaa'u asiraat almustaqiim ayuu mawduucaas aad iyo aad uga warramayaa uuna aad ugu dheeraanayaa adille iyo nusuus badan oo mawduuca ku saabsan bacdi ka midana aynu sheegnayna uu soo aroorinayaa marka ciddii tafsiir intaa ka badan usii baahani ha raajacdo kitaabkaas iqtidaa'u siraat almustaqiim waana kitaabun qayimun bilmara waa kitaab aad iyo aad u qayima oo u faa'iido badan wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wa axsan allah ilaykum saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan joogaa waddamada gaalada waxaanan aada isaga baqayaa fitmadooda waalidkayguna wuxuu igu khasbayaa in aan joogo markaa sheekh ma maxaa aan sameeyaa oo aan yeelaa
jawaabtu waxay tahay waalidka wixii macsiya in lagu ateeca ma bannaana marba hadduu sheegay inuu fitna isaga baqaayo waddannada gaaladae uu joogo waxaa waajib ku noqonaysaa inuu ka hijroodo mar hadduu kari karaayo inuu ka hijroodo waalidkana wixii macsiya laguma ateecayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuqa laguma ateecayo caasiyitaanka uu khaaliqa caasiyayo laguma ateecayo saas aawadeed yacni waalidka in lagu ateeco ma aha ku sugnow beledka gaalada oo joog yacni laguma ateecayo ee wuxuu markaa noqonayaa ruuxu hadduu kari karaayo inuu hijroodo inuu hijradii sameeyo oo bilaadka islaamka u soo hijroodo ayaa waajib ku ah sidaasaana markaa dimadiisu ku beri noqonaysa haddii kale waa ku dambaabayaa wallahu aclam
sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaa jirta khilaaf weyn oo dhex maray qoyskayaga iyo reerkayaga kadib waxay gudagaleen in ay maalinba ama usbuucba guri reerka ka mida ay ku kulmaan iyagoo akhrinaya yaasiinka iyo faatixada islamarkaana ku tufaya biyaha carruurtana waraabinaya gurigana ku rushaynaya arrinta noocaasiya xukunkeedu sheekh muxuu yahay
khilaaf hadduu dhaco oo cidi ay iskhilaafto waxaa habboon in markaa la sameeyo islaax cidda la heshiisiinayo oo la islaaxinayo waana siduu nebigu samayn jiray sala allahu aleyh wasalam oo marka saxaabada qaarkood khilaaf dhex maro ama guryaha qaarkood oo markaa waxa weeye ama reer madiina cid ka mida markaa khilaaf dhex maro nebigu sala allahu aleyh wasalam islaax buu ugu bixi jiray waana heshiisii jiray wakhtiyada qaarkoodna salaaddii waata laga horgalay isagoo islaax ku maqan marka sidaa nebiguba sala allahu aleyh wasalam uu islaaxin jiray oo kale waa in loo islaaxiyaa oo loo heshiisiyaa haddii cid cid madlamo ka haysa ama dulmi ka haysa ay jirto dulmiga in laga celiyo waa in laysku dayaa haddii kale ay isu saamaxaan wa aslixuu daata baynikum marka islaaxu wuxuu yahay mid ma'muura oo layna faray amaa kayfiyada ku saabsan in la yidhaahdo khilaafka dhex maray reerka waxaa la samaynayaa marba guri baa la tegaya yaasiin baa lagu akhrinayaa biyaana lagu akhrinayaa markaa biyo cashara ayaa la samaynaya yaasiinkiiyo lagu akhrinaya qur-aan dabeedna markaasaa carruurtana la cabsiinaya gurigana lagu rushaynaya tan noocaasi waxay noqonaysaa bidca waa min qabiili bidac waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiiska saxiixaynka ka ku soo darisiiyey arrinkayaga diinta ah waxaan ka mid ahayn waxa uu soo darisiiyey waa mid lagu radinayaan laga aqbalay saas aawoodee waxay noqonaysaa min qabiil bidac waana in laga tagaa bidcaduna waa midaan bannaanayn iyaakum wa muxdathaati alumuuri fa ina kula muxdathatin bidcatin wa kula bidcatin dalaalatin wa kula dalaalatin fi nnaar bidco kasta waa baadi nabigu sala allahu alay wasalam saas yadaa buu sheegay marka waa in laga tagaa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wa axsan allah ilaykum sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waa gabadh ninkaygu haddii uu caayo waalidkayga sheekh maxaa ay diintu ka tidhi se maiga furmayaa waxay ahayd sixada cibaaradu sida eraygu ku ansaxayaa wuxuu ahaa inay tidhaahdo ma ka furmayaa waayo talaaqu dumarka ayuu ku dhacaa jawaabteeduna waxay tahay arrinka noocaasa oo ku saabsan cayda uu xaaska waalidkeed caayo waa arrin markaa waxayn xun oo qabiixa weeye sharcigana waa arrin aan ku bannaanayn marka horena qof muslima in la caayaa ma bannaana haddii qof xaq ugu le uu yahay ama qaraabada uu yahay ama wax la midana dee dembigu waa ka sii weynaanaya maana tuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun xadiiskaa muslim saxiixa kusoo wariyey qofka muslimkaa in la caayaa waa faasiqnimo caydaa uu la yimi oo uu xaaska waalidkeeda caayay dembi ha ahaado oo ha xumaado laakiin gabadha ama xaasku kagama furmayso laakiin xaasku ama ooridu kagama furmayso caydaas waxayna noqonaysaa waxaa jira in islaax iyo lagu dhammeeyo siday ku dhammaan karto yacni waxaasna markaa laga waaniyo ayay markaa noqonaysa haddii markaa ay adkaatona markaa waxaa islaax lagu dadaalo yacni waxa weeye laba ruux oo isqabtay oo dee markaa waxa weeye nin iyo xaaskiisa ah sidii loo dhex geli jiray ama khalad wixii dhexdooda yaalla looga saari jiray un waa in looga saaraa intii suuragal ah laakiin mujarad caydaasay aan ku furmayaa wax jira oo saxa ma aha wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsan allah ilaykum saa'ilkani sheekh wuxuu leeyahay yaa cilmiga laga qaadan karaa
jawaabteedu waxay tahay cilmiga waxaa laga qaadan karaa cid cilmi lagu yaqaano yacni taqwo iyo diinna lagu yaqaano qummanaan oo sunnada iyo dariiqada saxdaa ku qumman yahayna lagu ogyahay laakiin cid aan cilmi lagu aqoonin ama aan cilmi lahayn cilmi lagama qaadan karo waayo faaqidu shay laa yucطii cid aan taqwo iyo diin lagu ogeynna oo fisqi ku sugan yahayna cilmi lagama qaadan karo waa in lagu og yahay diin waa in lagu yaqaanaa ciddaas oo taqwo iyo diyaano iyo cadaalad waa in lagu yaqaanaa waana in cilmi lagu yaqaanaa ee hadduu faasiq noqdo cilmi lagama qaadan karo waayo allah baa wuxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu faasiq war idinla yimaado iska hubsada in jaa'akum faasiqun binaba'in fatathabbatuu hadduu faasiq war idinla yimaado iska hubsada waa qiraa'ataani sabciyataan fatabayanuu iyo fatathabbatuu marka warka faasiqu mid maqbuula ma aha marka awalan waa inuu cadli yahay oo cadaalada lagu yaqaanaa waxa baxay kii fisqi lagu yaqaanay waxa baxay kii majhuulkaan la garanayn cadaaladiis ma aha markaysaa markaa wadaadkii aad aragtaba inaad tidhahdo kanoo wadaad ma tahay waa inuu yahay mid cadaalada lagu og yahay waayo culammadu waxay yidhaahdeen in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu waxaa laga qaadanayaa cadli hadduu noqdo warkiisu inuu maqbuul yaho la qaadanayo hadduu faasiq yahayna manduuqeedu wuxuu yahay in layska hubsanayo oo aan layska aqbalay hadduu majhuul yahay ka warran ama mastuurulxaal yahay xaalkaa laftiisa culammadu waxay yidhaahdeen khabarkiisa waa layska hubsanayaa oo geestii maqbuulka lama raacinayo geesta tabayunka iyo tasabbutka markaa ku sugan ayaa la raacinaya waayo waxaa suurtoobi karta inuu majhuul inaga yahay innaga oo aynu inagu aynaan garanayn oo cindigeenna majhuul uu ka yahay laakiin fii nafsi alamri iyo fii batin alamri uu yahay faasiq aynaan fisqigiisa ogeyn maadaama uu taa ixtimaali karo aqbali karo waa in warkiisii layska hubsadaa marka waa inuu noqdaa mid cadaalad iyo diin lagu yaqaano waana inuu noqdaa mid cilmi lagu yaqaano waayo ruux jaahila haddii lais yidhahdo cilmi ka qaataa waxa laga dheefayaa waa baadi ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu madax in laga dhigto oo xagga diinta madax looga dhigto oo fatwada iyo masaa'isha la weydiiyo oo cilmiga laga qaato cid jahalo ah waxa uu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam waxaa laga dheefayaa inay baadi tahay fa su'iluu fa aftaw bigayri cilmin riwaaya saxiixa ee ku soo aroortay waxay sheegaysaa fa aftaw bira'yihim waxay ku fatwoodeen ra'yigoodii fadalluu wa adalluu iyaguna waa lumeen dadkana waa lumiyeeno waa baadiyeen xadiiska saxiixaynka markaa saas aawoodee waa inuu yahay mid cilmi lagu yaqaan man lam yakun bilcilmi waalcadli ishtahar aw xasana alqaطcu falistiftan xadar waa ka odhanaayo saaxibu almaraaqi kaan marka waxa weeye cilmi iyo cadaalad ku caanbixin ama in loo qatcinayaa aynay xasilin in la fatwo weydiiyaa xaaraan weeye oo ma bannaana waayo allah wuxuu yidhi fas'aluu ahla aldikri ahla aljahli lama odhan ahla alfisqina lama odhan fas'aluu ahla aldikri in kuntum laa taclamuun kuwa cilmiga leh ee cadaaladana leh ayaa laga qaadanaya weliba culammadu waxay yidhaahdeen waa inay noqdaan cid waxa weeye markaa sunnada iyo dariiqada saxda ah iyo siraatulmustaqiimka ku quman waa inayna noqon min ahlibidac ee hadday ahlubidac noqdaan ahlubidac cilmi lagama qaato waayo bidcadu waa dalaal faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar ruuxa bidcada ku sugani maadaamuu isagu dalaal ku sugan yahay isagii baa lumay maaduu ku hanuuninaya isagii baaba lumaye maaduu ku hanuuninaya waana laynooga digay dadka yacni ahlubidaca ah oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم حديثك صحيحة marka aragtaan kuwa raacaya waxyaalaha mutashaabihaadkaa kuwaasi waa kuwa ilaahay magacaabay ee ka digtoonaada markaa nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam in laga digtoonaado saasuu amray ahlubidicuna mutashaabihaad bay raacayaan way cuskanayaan wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen alqadariyatu majuusu hadihi اlummah in mariduu falaa tacuuduhu qadariyada nimanka la yidhahdo ee qadarka nafinaya waa ummaddan majuuskeedii yacni majuus oo kaley ka dhigan yihin hadday bukoodaan ha soo booqanina hadday bukoodaan ha soo booqanina wuxuu kaloo nebigu sala allahu alay waslam aada uga digay khawaarijta axaadiis fara badan baana markaysaga ku soo aroorto mutawaatir ah oo aad iyo aad uu nebigu sala allahu aleyh wasalam dhibtooda iyo sharkooda u caddaynayo waxay kaloo ahlucilmigu u daliishadaan aayaadkan sheegaya gaaladu markay dabaalanayaan aayaadka ilaahay ama ay taxriifinayaan ama ta'wiillo baatila ay saarayaan ama ashyaada la midka ah ama ay ku istihzaa'ayaan inaan lala fadhiisan falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiisin hayri innakum idan miluhum ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen aayaadka gaalada ku soo degay ee waciidka sheegaya nasiib bay ku yeelanayaan marka ahlubidaca iyo ahlulmacaasigu nasiib bay ku yeelanayaan waatay culamada qaarkood yidhahdeen kullu aayati nazalat fi lkufaari fa inaha tajuru bidayliha calaa cusaati almuslimiin yacni nasiib bay ku yeelanayaan baa loo jeedaa ahlubidacuna nusuusta iyo adilada ka hor imanaysa mawduucooda waxay doonaan inay taxriifiyaan oo ay macnaheeda markaa beddelaan oo ama leyi ama icraad labada mid bay sameeyaan layigu waa taxriif naskii ay qalloocinayaan icraadkuna waa inay ka jeestaan oo sooba qaadi waayaan waatay culammada marka ay yidhaahdeen sida wakiic ibnu jaraax iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi ilaahay ha u naxariista labadoodabe ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlulbidaci yadkuruuna maa lahum wa yaktumuuna maa calayhim ahlu sunnuhu waxa xujada u ah iyo waxa xujada ku ah mid walba waa sheegaan xataa waxa xujada ku ahee loo deliishan karo waa ka jawaabaan jawaab saxiixa ma qariya ahlubidacu laakiin wixii iyaga u sugnaaday unbay sheegaan wixii xujo ku ah waa qariyaan bale waa dhibsanayaan in la sheego marka maslaga waxa ay sameeyaan ahlubidacu layi iyo icraad bay sameeyaan allah labadaba wuxuu ku sheegay aayat nisa wain talwuu aw tucriduu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira saas aawadeed ahlulbidaca in cilmiga laga qaata ma aha waa in la iska ilaaliya laga taxadiraa soomaalidu waxay ku maamahaan dudun waa jirsanaya iyo waa dareensanaya isma qabato gobollada qaarkood baa laga maamaha haddaad is tiraado dudunta roobka ka jirso oo haddana is tiraado waa kugu soo dumaysaa iska ilaali laba arrinoo iswaafaqaya maa inay kugu soo dhacdo adoo ka baqaaya ay haddana jirsanayaan isma qabato sheikha waa iska ilaalinaya yacni bidaca iyo baatilka taqriirinaya haddana waxbaan ka qaadanayaa isma qabato ruuxuna hadduu waxa weeye ahlubidac cilmi u doonto isaga naftiisa ku tacadiyey على نفسها جنت براقشه براaqش nafteedii ku tacadilay wixii hadhow uga yimaada ee dhiba isaga isu sababay isaga ayaa isu sababay waana mid la garanayo dhib badan inay ka imanayso qaadashada cilmiga laga qaatay ee loo doonto ahlulbidac ahlu cilmiguna aad iyo aad uga digaan mid waxay uga imanaysaa dhibtu isaga laftiisa inay guruur ku riddo oo isla bigi yidhaahdo oo xataa marka waxa weye wuxuu ku qaldan yahay aan la radin karin oo yidhahdo maxaad waxay maxaad radidaa sodagii kitaabka i hoos haystay maxaad aniga ii radinaysa sodagii hoos fadhiyey waxaad igu radinayso yani maad igaga maaranti markaa guruur ayay ku ridaysaa dadka kale laftoodu inay ku kadsoomaan baa dhici karta ay is yidhaahdaan waxa weeye waa ruux yacni waxa weeye wanaagsan marka cidda cilmiga ka qaadanaysa hadday tahay cid ibtidaa'iya shaki waxaanu ku sugnayn dee siduu isagu u taqriiriya inay raacayaan waayo cilmi iskaga ilaaliya ma leh haddii cidda cilmiga ka qaadanaysa ay tahay cid cilmi lana dadka kale inay ku kadsoomaan oo la yidhaahdo sheikh hebelba waxbuu ka dhiganayey isagiina guruur ku riddo ayay sababaysaa sida ibnu cusaymiinba marka uu tilmaamayey sharaxa xiliyada marka haddii la yidhaahdo yacni ahlubidac cilmiga ha loo doonto khatar badan bay leedahay ama la yidhahdo wiilow cilmiga ka baro iska ilaali bidcadiis waxay ka dhigantahay sidii kii markaa badda ku tuuray alqaahu fi lyami maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i isagoo garbaduub u xidhan ayuu badda sidaa ugu tuuray markaasu oy biyaha ku qoyi iska ilaali qoyaanka xaaladdu taasoo kale ay shabbahdaa marka shubahaadka ahlucilmigu aad iyo aad bay uga degi jireen waxaana yidhahdeen waa in dhagaha laga ilaashadaa oo laga fogaadaa waayo fitnatu shubuhaat iyo fitnatu shahawaat labada waxaa daran fitnatu shubuhaat fitnatu shubuhaati arda'u min fitnati shahawaat ahlu cilmiguna aad iyo aad bay uga digeen aqwaasha salafka ee mawduuca ku saabsanna aad iyo aad bay u badantay ay ka digayaan in albidac cilmiga laga qaato in loo dhowaado ama shubhada ku saabsan sawta marka waxa weeye ruwaad badan oo bidca ku sugnayd axaadiis laga wariyey oo saxiixaynkana axaadiistu ay ku sugan tahay keyrkoodna ku sugan tahay taa jawaabteed waxay tahay waxa kala duwan baab uriwaaya iyo baab diraaya khaldiga labadaa la ysku khaldaana waa arrin khalata baabka baaburiwaayo ku saabsan sidqiga raawiga eegista la eegaya ka badan yacni ra'yigiisa eegista la eegaayo waana tay odhan jireen culamada qaarkood lanaa sidquh wa calayhi bidcatuh waayo waxaa jiray dad ahlubidaca oo saadiqiin ahaa oo aan been lagu karaynin beenna aqoon waxaa laga qaadaynaya waxay ahayd xadiidkii ay maqleen siday u maqleen inay u weriyaan marka xifaadan calaa xadiidi nabiy sala allahu aleyh wasalam ayaa wakhtigaas loogu baahday si aan xadiidka nebiga waxba uga lumin oo loo wada diiwaan geliyo yacni waxay wax ku darsanayeenna ma ahayn waayo nooca tadayunkee ku sugan baa u diidaya inay been sheegaan waxaa laga qaadanaya tafsiir nusuus ma ahayn waxaa laga qaadanayay ee wuxuu ahaa waa baabu riwaaya waxay maqleen werinta markaa sida ay u maqleen inay weriyaan marka in maanta la yidhahdo waxaa looga qiyaas qaadanayaa tafsiirkii nusuusta aayaadkii qur'aankii axaadiistii nebiga sala allahu aleyh wasalam fasiraadda la fasirayaan ahlulbidac ka qaadanaya dee wuxuu u fasirayaa sida marka uu isaga la tahay wuxuu u fasirayaa sida wixiisa waafaqaysa wuxuu u fasirayaa shubahaadkiisi inuu kugu guro wuxuu u fasirayaa taxriifka uu nusuusta taxriifinaayo kuwa uu taxriifin kari waayeyna uu ka jeesanayo saas aawadeed yacni asmaacdiisii shubahaadkii uu sidaa ugu laqimayo marka labada mas'alo farqaa u dhexeeya baaburiwaaya baabudiraaya waa laba baab oo marka kala duwan qiyaaska mid looga qiyaas qaadanayo ka kalena wuxuu noqonayaa qiyaasun maca alfaariq laba shay oo farqi muctabari u dhexeeyo oo loo kala qiyaas qaadanayo ayuu noqonaya marka maadaama ay sidaas tahay mas'aladaasi yacni waa mas'ale muhim ah waana in markaa laga fogaado ahlulbidaca in cilmiga laga qaato waa in markaa la doonaa dad markaa waxa weeye ahlu sunno ah oo salafiyiin ah waa in cilmiga loo doontaa laga qaataa laakiin ahlubidac wadalaala dadka marka ahlubidaca ah waa inaan cilmiga laga qaadan baabkaana waa inaan la qaldin ee waa in lagu dadaalaa sida saxda ah ee waxa weeye culammadu marka ay taqriiriyeen ay tilmaameen waaqic ahaanna waa la arkay dhibaatooyinka ay leedahay waayo dad fara badan oo waagii hore markaysagaa qumanaan jiray yacni markii ahlulbidac cilmiga ay ka qaateen way inxiraafeen ama nooc inxiraafaa ku dhacay qaarkood xataa waxaa lasoo naqliyaa culammadii hore in qaarkood ahlulbidaca yacni dhowaanshaha isku soo dhowaadeen ee isdhex galeen ama ay wax ka qaateen cilmi ka qaateen yacni in marka ku ta'asureen abulwafaa ibnu caqiil waa garanaynaa wuxuu ahaa caalim min culamaa alxanaabila niman marka muctasile ah ayuu isagoo caalim ah caalim ah ayuu doonay inuu marka ashyaa ka kororsado yacni usuul fiqiga iyo ashyaada caqliyaadka iyo wax ku saabsan dabeedna waxay noqotay ictizaaliyaadkoodii wax ka mida inay inay gashay isagiina ou iska salbi waayey oo ku ta'asuro raadaysay taas waxau odhanayaa ibnu batta markuu ka digo marka ahlubidaca dhowaanshaha loo dhowaado oo odhanayo kalaamkoodu waa axraqu lilquluubi min allahab yacni qalbiyada waa uga gubitaan badan yahay ololka jidhka waa uga cadhay jidhka waa uga daran yahay cadhada macaani noocaasa markuu sheego ayuu wuxuu odhanayaa waxaa la yidhahdaa maxamed ibnu saa'ib wuxuu ahaan jiray min ahli sunna qolo murji'a buu u tegey ou yidhi qoladaa hadda maynu u tagno waxay deliishanayaan aan aragno si aynu u radinno kama soo noqon sidii buu ku tegey ibnu batat alcukbari ayaa ku odhanaya kitaabu libana alimaam axmed ibnu xambal markuu xarisulmaxaasibi radinayey waxau odhanayaa aad iyo aad buu uga digey dabeedna wuxuu markaa u yidhi cid markaa dhex gashay mooyaane cid kale garan mayso hebel baa u tegey kama soo noqon hebel kalea u tegey kama soo noqon hebel kalea u tegey kama soo noqon yacni dararkeedu waa mid malmuusa oo la arkayo bale marka culamada qaarkood ardaydoodii ardaydoodii baa raadaysay cabdirazaaq asancaani ayaa waxaa lagu yidhi xaggee tashayucu kaaga yimi shuukhdaada dhammaantood ahlu sunna ay ahaayeen tashayucan qadar tashayuc oo aan weliba sii darnayn aan rafdi iyo wax gaadhsiisnayn baa ku sugnaa xagguu kaa soo galay ila shuyuukhdaada dhammaantood waa ahlu sunne wuxuu yihi waxa iga soo galay jacfar ibnu sulaymaan addubaci ayaa i yimi buuhi suu cilmiga iga qaato fa acjabanii hadyuhu wa samtuh hadduu ardaygiisi waxa i cajabiyey yacni akhlaaqdiisa iyo hadyigiisa ayaa markaa i cajabiyey fa akhadtu minhu caalimkii loo soo rixlaysanaayey laabudda min sanca wain taala asafar wa taxannaa kullu cawdin wa dabir ayaa waxa weeye isagii arday cilmigii ka qaadanayey yacni ku ta'asuray oo mas'alada noocaasa kaga ta'asuray waxaanu garan karnaa cimraan ibnu xitaan wuxuu ahaan jiray baa layidhi min ahli sunna gabadh khaarijiyada ayuu guursaday markaasaa la yidhi dumarkii hablihii ahlu sunnuhuba waa fara badan yihiine maxaad gabadhan khaarijiyaddaa u guursatay sunniyad baan ka dhigayaa buuri isagii bay khaariji ka dhigtay waa kii gaadhay markii dambe inuu yidhaahdo yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana heerka waa kii gaadhay marka culammadu aad iyo aad ayay baabkaa uga digi jireen a'immadii salafka qaarkood dhegahii faraha gelin jireen ahlulbidcu markuu hadlo markaasaa lagu yidhi aayad qur'aan u akrinaya maxaad dhegaha faraha ka gelinaysa waxaan ka baqayaa buri inuu tafsiir saaro uu ku taxriifinayo dabeedna qalbigayga intay ku dhacdo aan iska salbi waayo aan iska salbi waayo marka baabka noocaasi waa baab khatiira oo khatartiisu ayna yarayn ayna habboontahay in aad iyo aad loo taxadiro o laysu ilaaliyo marka cidda cilmiga laga qaadanaya waa inay noqotaa cid quman bacdu salaf waa ta yidhaahda ina hada alcilma diinun faanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin eega cidda ka qaadanaysaan diintiina soomaalidu waxay yidhahdaan ninkaad kaba ka taronayso kabihiisaa la eegaa ninkaad kaba ka taronayso kabihiisaa la eegaa dee nin naftiisaba hanuuni waaye maadu ku hanuuninaya qofkuna waa inuu ku cibro qaataa waxa hayrkii ku dhacay waa inaanu odhan anigu waxaan garwaaqsanayaa marka waxaas aniga igu dhacaa waatuu cabdullahi ibn mascuud yidhi assaciidu man wucida bihayrih saciid waxa ah ka hayrkii lagu wacdiyo carabtuna waxay ku mahmahaan alcaaqilu man itacada bihayrih waalaxmaqu man itacada binafsih caqli waxa leh ka ku wacdi soomo ku wacdi qaata hayrkii nacasna waxa ah ka naftiisuun ku wacdi sooma oo marka waxaasi ku dhacaan isaga ayuu wax gartaa talow kaan naftiisana ku wacdi soomin isagana maxaa la odhanaya hadduu axmaq ahaa man itacada binafsi oo isagu markuu ku dhacunbu waxaas garwaaqsadaa kaan naftiisa ku wacdi soomayn muxuu markaa waxawa isaga lagu magacaabaya marka baabkani waa baab ay muhim tahay aad marka waxawa in looga taxadiro oo laysaga ilaaliyo fogaanshaha albidaca laga fogaanayo oo shubahaadkooda laga dheeraanayo oo dhegaha laga ilaashanayo oo dhexgalkooda layska ilaalinayo waa mid markaa muhimmaddeeda aad iyo aad u leh haddii waxa weeye ruuxu uu sidaa yeeli waayana dee dhibtu waa miday isaga ku soo noqonayso waxaanu garanaynaa dadka qaarkood oo dee waxa weeye waagii hore yacni ku adaadkaan jiray sunnada markii dadka inxiraafsana ay dhex galeen inay ku milmeen oo iyagii oo kale noqdeen waayo insaanku ama qofku yacni ma aha xajar yu'afir aw yata'ahar ama isagaa cid saamaynaya ama isagaa la saamaynaya marka waxaa habboon in aad iyo aad looga taxadiro yacni dadka ahlulbidaca ama dadka inxiraafka ku sugan yihin xataa waxa weeye haddaan caynan ruuxa loo tabdiicinayn laakiin shubahaadkii ahlulbidaca uu xambaarsan yahay macduurba hadduu doono ha noqdo oo uu taqriirinayo markiisa waxa bidacii oo uu daafacayo oo uu shubahaadkoodii nashrinaayo dee xanuunkii waa gudbihii u yahay ya xajaru sixi wuxuu keensanayaa dee in laga fogaado layska ilaaliyo ma ahoo keliya ruuxu inuu yidhaahdo ruuxa marka caynan isaga loo tabdiiciyo keliya markaasay ka dhalanaysaa hajriga iyo markaysaga inaan waxba laga qaadan iyo ashyaadaas marka leeyahay cilmiyaan laga qaadan waxaa looga jeedaa ma wax tacabudiya mise wax macquululmacno ah laa shaka tacabudi maaha waa macquululmacna oo macnaha loo yidhi markaysaga markaa yaan cilmi laga qaadan oo yaan loo dhowaan waa maxay waa lianlaa yatacaddaa dararuhum ila alghayr hayrkaa laleeyahay ha ka dheeraadoo iska ilaali waa si aan dhibtiisu ugu gudbin dee dhibtii hadduu xambaarsan yahay walow macduurba isagu hadduu doono haba ahaado fardan wa taqdiiran wuxuu caqlan wa sharcan ay keensanaysaa inaad shubahaadkiisa iyo dararkiisa iska iska ilaaliso saas yadaa bay keensanaysaa fira min almajduumi firaaraka min alasad wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayr sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay goormo ayaa qofku uu ka bixi karaa xayndaabka ahlu sunna waljamaaca
shabaabtu waxay tahay bixitaanka laga baxayo xaydaanka ahlusunnati waaljamaaca waxay leedahay daabit daabitkaana waxaa laga qaadanayaa xadiidka man kaana calaa misli maa ana calayhi alyawma wa asxaabii xadiidkaas ayaa laga qaadanaya xadiidkana ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen waa xasan likhayri waana sida tirmidi maray albaanina maray raxmat ullaahi calayhima culammaduna qabuul bay kula kulmeen oo ahlu cilmiga aad iyo aad bay u soo qaateen iyagoo xujaysanaya oo deliishanaya marka abwaabtaa laga hadlayo aad iyo aad bay xadiidkaa u soo qaataan riwaayada kale ka xoogga badan oo sheegaysa aljamaaca iyo riwaayadan isma diidayaan waayo jamaacadii marka xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiidka sheegaayey jamaacadii jirtay yay ahayd alrasuul wa saxaabatuh idan aljamacatu alaakhira waa inay noqotaa calaa namati aljamacati aluulaa marka min xaysu almacnaa marka laga eego ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen man kaana calaa misli maa ana calayhi alyawma wa asxaabi iyo aljamaaca inay shaahid bay isu noqonayaan oo waayo isma khilaafsana jamaacadda markaysaga la sheegayay waa rasuul wa saxaabatu iyo ciddii dariiqooda haysa ciddii dariiqooda markaa haysa ayaa waxay noqonaysaa oo waxay ku sugnaayeen muctaqad iyo manhajba cidda ku sugan ayay noqonaysaa cidda badbaadaysa ee naajiyada marka daabitka lagu qiyaasaya lagu eegaya waa taas wey marka xagga caqiidada iyo xagga manhajkaba waxaa laga eegayaa ma ku sugan yahay calaa maa kaana calayhi alrasuulu sala allahu alay wasalam wa saxaabatuh mise kuma sugna nebiguna wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam in arrinkii hore lagu sugnaado sida xadiidka dabaraani awsadka ku soo wariyey sheegaayo calaykum bilamri alawal waxaad laazimtaan arrinkii hore waxasanahu alalbaaniyu arrinkii hore laazima arrinkaa horena waxaa loo jeedaa kii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa ku sugnaayeen baa loo jeedaa taabicigii abulcaaliya waa kii yidhi raximahu allah calaykum bialamri aladii kaanuu calayhi qabla an yakhtalifuu waxaad laazimtaan arrinkay ku sugnaan jireen intayna iskhilaafin taas yadaa laazima saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood sida waxa weeye alcallaama abu isxaaq ashaatibi waxa uu sheegay in loo eegaayo waxay ku khilaafeen ciddaasi ay ku khilaafeen manhajka saxiixa ah maqaacida kulliya ama juz'iyaat mutakaasira mise waa duuna dalik hadday qaacida kulliya noqoto ama juz'iyaad fara badan oo maxalla alqaacida degi karta waxay noqonaysaa mid lagu tabdiicinayo oo waxa weeye sunnadii laga baxayo min xaysu alitlaaq laakiin wax maxalla alqaacida degi kara oo juz'iyaad badan ah iyo qaacida kulliya midnaba haddaan marka ayna noqon waxa lagu khilaafay sunnada laguma bidcaynayo ruuxii oo lama odhanaayo daa'iradii ahlusunnati waljamacati buu kaga baxay taas yadaa la odhan maayo qaacida kulliya marka la sheegayana waa daabit baa laga tilmaamaya waa daabitkaa saas ah qaacidada kulliyada ha ahaado sida waxa weeye ta'wiilu sifaat ama ha ahaado sida nafyu lkhatar ama ha ahaado sida taxkiimu alcaql ama ha ahaado tafaruqa muslimiintu ay tafaruqayaan in waxa weeye laga dhigo wax iska bannaan oo iska furan oo muslimiintu inay kooxo iyo firaq mid waliba manhaj gaara leedahay ay noqdaan mid waliba manhaj gaara ay leedahay ay noqdaan in loo banneeyo lana yidhaahdo waa daahira sixiya oo caafimaad qab bay tilmaamays ama la yidhahdo yukmilu bacduha bacdan oo cidaaga iyo nacaybka iyo tanaaxurka iyo ikhtilaafka iyo tafaruqa ay jirto oo waxa weeye yacni haddana la yidhaahdo yacni waxa weeye waa markaa mid bannaan waxay noqonaysaa qaacida kuliya marka in lagu khilaafay ahlusunna waljamaca masalada ku saabsan tafaruqa sharciyeynta la sharciyeynaayo albaabada loo ballaqayo maaha shay yasiran waa shay cadiim oo weyn weeye waa shay cadiima oo weyn weeye oo manhajkii iyo muctaqadkii lagu kala tegayo waayo firaqa iyo axsaabta jirtaa caqiido iyo manhaj kama midaysna qoloba markaa waxaa gees bay u kacda isku wax kuma yeedhayaan isku wax kuma yeedhayaan ee waxay tahay waxyaala jawhari ay ku kala duwan yihiin waxay ku yeedhayaan marka tan noocaas ah waxay noqonaysaa waxa wey waa qaacida kuliya waa qaacida kuliya wey juز'iyaat mutakaasira haddii waxa weeye ahlu sunnati waljamaca lagu khilaafo oo maxalla alqaacida degi karta iyadana waa saasi la eg waxay noqonaysaa wax ahlusunnati waljamacati lagaga baxaayo min xaysu aliطlaaq daabidka loo eegaya waa taas culamada mucaasiriintuna waxway waa tilmaameen sheekh fawzan markii la weydiiyey waxa uu yidhi jamaaco kasta oo jamaacadii saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku khilaafta yacni caqiido ama manhaj ama dacwo waxaa la ictibaarinayaa inay waxa weye ka mid yihiin yacni firaqa lunsan inay ka mid yihiin baa la ictibaarinaya aqwaasha ay culammadu ka yidhaahdeenna waa badanta marka daabidka loo eegayaa waa daabidka aynu soo sheegnay wey marka min xaysu aliطlaaq cid kasta oo ahlu sunnati waljamaca ku khilaafta yacni markaa asal weyn ama qaacida kuliya ama juز'iyaat mutakaasira waxaa la ictibaarinaya inuu daa'irada ahlu sunnati waljamacati ka baxay ayaa la ictibaarinaya daabidka laga daabidkana waxa u asala man kana calى mili ma ana calayhi اlyawma waasxaabi wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsan allah ilaykum sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahy su-aashan gabadh ayaa soo qortay laba su-aaloodna way iska saaran tahay yacni gabadhan waxay leedahay su-aashan soo qortay waxaan dhalay wiil toban iyo saddex sanno jiray maxram ma ii noqon karaa su-aal dambena way daba dhigtay oo ah odaygayga oo salaaddii aan ugu taag heli waayey oo taariku salaad ah maxaa ay diintu ka qabtaa in aan la sii joogo
ta ku saabsan maxramka waxaan filayaa inay u jeedo safarka ay safrayso ma ugu filan yahay inankaasi inuu raaco muraadka su-aashu inuu sidaa yahaan filaya waa ilaa ilmuhu ay markaa gabadhu dhashay hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba maxram buu yahay habeenku dhashaba maxram buu yahay laakiin muraadka su-aasha waxaan filayaa inay tahay inankaa saddexiyo toban jirka ahi safarka inuu maxram ii noqdo maxramkii la iga baahnaa inankaa saddexiyo toban jirka ahi safarka inuu ii raaco oo maxramkii waajibka igu ahaa inuu i raaco inuu igaga filan yahay ma asaxaysaa mise asixi mayso jawaabtu waxay tahay waxaa la eegayaa inankan saddexiyo toban jirkii qaangaadh ma yahay mise maaha qaangaadhnimada mar waxaa lagu qaangaadhaa xagga da'da markaa da'dii kuma qaangaadhin waayo da'du waa shan iyo toban qaangaadhnimadeedu marna waxaa lagu qaangaadhaa si kale oo aan xagga da'da ahayn oo ah markaa ixtilaam inuu yeesho wixii raggu uu lahaa inuu yeesho oo ixtilaamkii markaa la helo marka maadaama aanu tii da'da ku qaangaadhin waa in la hubiyaa biyahaas manidaa inuu yeeshay iyo in kale haddii uu markaa yeeshay waa qaangaadh gabadhiina wuxuu noqon karaa maxram inuu ugu filan yahay buu u noqon karaa safarka markaa la rafiiqi kara oo aan maxram kale laga doonayn safarkii inuu raaca haddaanu yeelanin oo ixtilaamkii la helin rafiiqa uu safarkii la rafiiqaa maxramnimadii waajibka ku ahayd inuu maxram la socdo uguma filla su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay odagaygu waa taariku salaad bay tidhi ee inaan la joogo maxay diintu ka qabtaa jawaabtu waxay tahay ruuxa taarikusalaadka ah hadduu salaadda waajibnimadeeda dafiraayo ama salaadda ku dheeldheelaayo ama ku jeesjeesayo amaba odhanaayo salaaddii iguma waajib aha waa gaal muslimiintuna waa isku waafaqsanyin inuu gaal yahay in waxa weeye gabadh muslimadii ay la joogtaana uma bannaana haddii salaaddii waajibnimadeedii u qirsan yahay istihza iyo dheeldheelna aanu salaaddii ku samaynaynin laakiin salaadda tukashadeedii lagu kari la'yahay xaalka caynkaasa culammadu waxay isku hayaan ma gaal baa mise ma aha marka lafteeda waa gaal bay leeyihiin madaahibta qaarkood iyo culammada qaarkood culammada qaarna waxay leeyihin may waa faasiq fisqigiisu aad u xun yahay gaalnimona looga baqaayo laakiin daa'iraddii islaamnimo kama wada bixin calaa kulli xaal qowlkii doonaaba raajix ha noqdee marba hadduu markaa ninkaasi aanu tukanaynin la joogga gabadhaasi ay la joogto ooril u noqotaa waa midaan markaa munaasib ahayn waayo mas-uuliyadda marka uu ka mas-uulka yahay khatar waxay ku tahay markaa lafteeda gabadha diinteedii khatar buu ku yahay ubadkeeda diintoodana khatar buu ku yahay oo fisqiga iyo xumaantaas ayuu waxa weeye u sababayaa ayna kaga dayanayaan ubadku saas aawadeed waxaa xaaladdaas u furan inay ninkaa iska furto haddiiba xataa la yidhahdo waa faasiq fisqigiisu xun yahay oo gaal ma aha si aanu diin darro ugu sababin inay iska furto oo talaaqa dalbato ayaa u furan nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa u banneeyey wixii dhibaata ay ku sugan tahay inay gabadhu markaysagaa talaaqa ku dalbi karto dembina kuma qabto tan noocaas ah markaa diinteeda ilaashadka ilaashanayso waxaa u fiican kollayba ruux taariku salaada haddii iyo haddiiba inayna la joogin oorina u noqonin wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsan allahu ileyk saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay sheekh oo aan wax ka bartaa waddan lagu necab yahay jinsiyadda soomaalinimada markaa ma ii bannaan tahay inaan jinsiyad kale aan sheegto sida inaan kiiniyaan oo kale aan ahay inaan sheegtaa ma ii bannaan tahay
shabaabteedu waxay tahay sheegashada uu sheeganayo jinsiyadaanu ahayn macnaheedu waxay tahay been buu sheegayaa markaa beenta in la sheegaana ma bannaana waa mid muxarama markaa beento marka waa inaanu samaynin wallahu aclam
jazaaka allah kheer saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh maxaa xukunkeedu uu yahay ama diintu ay ka qabtaa waxa ay jamaacaadka lagu tilmaamo jamaacaatu tabliiq ama jamaacatu tabliiq jamaacada la yidhaahda ay samayso oo ay ijtimaaca ama kulanka islaamka ay u bixisay diintu maxaa ay ka qabtaa
jawaabtu waxay tahay ijtimaacaas ay sameeyaan tabliiqu waa waa ijtimaac yacni aan sax ahayn waxa lagu taqriirinayaana waa wax yacni markaa xaq iyo baatil isugu jira dadka in khayrka loogu yeedho oo wanaagga la amro waa arrin xaq ah laakiin bidaca iyo dalaalaadka iyo axaadiista daciifka iyo mawduuca ah sheegista la sheegayaa waa mid aan bannaanayn shareecadana in qayb ka mida la qaato qaybna laga tagaana waa mid aan bannaanayn tabliiqu markay macruufka amrayaan ama wanaagga amrayaan xumaanta reebi maayaan oo ma odhanayaan waxaasi waa xun yahay ee ka taga shirkigii ma odhanayaan shirki weeye bidcadii ma odhanayaan bidco weeye hadduu markaa ruuxu uu khamri sito waxay odhanayaan dhalaadaa soo qaado ina keen sida macruufka ka ah waxaanaad ku jirto waa xaaraane ka bax odhan maayaan shirkiyaad hadday samaynayaan oo iyagoo xabaalihii ay ku dawaafayaan dadka qaarkood oo ay wax u qalayaan oo u gowracayaan oo u nadrayaan oo gargaar weydiisanayaan hadday ugu yimaadaan odhan maayaan waxani waa munkar waxani waa shirki inaad ilaahay khayrkii barido amwaadda baridaa inaad wax u qashaa oo ad iyaga marka waxa weeye wax kaga doonayso ama kaga ku barakaysanayso ama aad u nadartaa yacni waxa weeye waa mid shirki ah kuma odhanayaan waajibna waxa ah alamru bilmacruuf in lagu daro annahyu can lmunkar kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkari mu'miniinta waxaa lagu sifeeyey ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna can ilmunkari macruuf marka la amraayo waa in munkarka la reebaa waxay odhanayaan shirkiga ha odhanin shirki weeyi waxyaalaha qaarkood markay leeyahay maxaad u reebi weydeen waxay leeyihin hadduuna raaco isagaa iska dayn doona oo wax shirkiyaad iyo gaalnimoa hadduu ku sugnaa oo dabeedna aad kaxaysataan oo aydan wixii ka reebin oo aydan u caddaynin inuu waxani markaa uu shirki yahay hadduu sidaa ku dhinto muxuu ku dhimanayaa nebigu sala allahu alay wasalam shirkiga miyuu qarin jiray inay shirki tahay waa caddayn jiray nebigu sala allahu alay wasalam ajcaltanii lilahi niddan waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam shirkul alfaadkiibu xataa sidaa nebigu sala allahu alay slam u radinaya waa ka nebigu tasriixinaya alxalifu bigayr illah inay shirki tahay man xalafa bigayr illahi faqad kafara aw ashrak yacni shirki inay tahay isagoo shirkul asqar u tasriixinaya bal akbarkii in markaa shirki lagu odhan waayo ka warran nebigu sala allahu aleyh wasalam waa u caddayn jiray inay waxa xun ay ku sugan yihin ka tagaan marka dacwadda ay wadaan waa dacwad yacni markaa aan sax ahayn oo yacni bidac iyo bidac iyo dalaalaata ay ku jiraan oo aynay markaa shirkiyaadkii iyo dalaalaadkii ka digay shirkiyaadkii iyo dalaalaadkii aynay ka digay waana dacwo aan cilmi ku dhisnay waa dacwo ku dhisan tajmiic iyo dadka in la ururiyo yacni jahlina ku dhisan waayo ruuxay hadda soo qabteen bay waxay odhanayaan ka coosaaya saa sheeg amaam almala' oo qaarkood waxyaala khatiira markaasay ku hadlayaan ruuxu inta la xamaasad geliyo in la yidhahdo un kaco hadal waa arrin khaldan marka wadaadda xataa markay u yeedhaan wadaaddada waxay odhanayaan waa ikraamaynaa waa sharfaynaa uma oggolaanayaan wixii saxa inay markaa sheegaan wixii khaladana ay ka digaan waxay odhanayaan noo kaalay haddana waxay odhanaya ikraam alculamaa na dhegayso un markaasaa khidmada iyo markiisa marka waxaan yani cadarada iyo kadaaga iyo yani marka umuurun baa loosoo samaynaya tan noocaas waxa waya waa mid khalada in loo tagana ma aha waayo shaygii munkarka haddanaad caddayn karayn inay munkar tahay aad odhan karin waxaan waa axaadiis mawduuca waa been abuur ee nebiguma odhana ka daaya oonad xaqii ka sheegi karayn aan odhan karin dacwaddan waxay waxaasay ku qaldan tahay waxaasaa ku qaldantihin waxaasaa ku qaldantihin waxaasaa ku qaldantihin xuduurka markaysaga dadka qaar xaadirayaan maxay sheegaysa in la xaadiro laga qayb galo ijtimaacooda ma aha loona tago yacni dacwaddoodana saasaa markaa manhaj ahaan ay u qaldan tahay wakhtiyo horena waa ka hadallay wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wa axsan allah ilaykum sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofku xukunkiisu muxuu noqonayaa haddii uu salafka caayo
shabaabteedu waxay tahay ruuxu hadduu caayo asalaf asaalix hadduu garanaayo waxaas uu ku hadlaayo hadduu garanaayo iyo cidda السلف الصالح la yidhaahdo waxa uu ku sugan yahay khatar buu ku sugan yahay waayo asalaf asaalix waxaa looga jeedaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii iyo qarniyadii khayrka lahaa iyo dadkii waxa weeye saxaabada dariiqooda raacay ee qarniyada khayrka lahaa noolaa cayda la caayaana waa mid khatara weeye waayo in kaana yadri maa yaquul hadduu garanaayo wuxuu ku hadlaayo gaalnimaa bay noqonaysaa saas aawadeed waa inuu aad iyo aad ruuxu isaga hubsadaa oo uga taxdiraa culammada salafkana waxay culammadu yidhaahdeen waa inaan wax wanaagsan mooyaane wax kale laga sheegin siduu imaamu taxaawi ba odhanaayo wa culamaau salafi min alsaabiqiina waman bacdahum min altaabiciina ahla alkhayri waalahari wa ahla alfiqhi waannadari laa yudkaruuna ila biljamiil waman dakarahum bisuu'in fa huwa calaa kayri sabiil kii xumaato ku sheegaana waddadii qumaneed wadda aan ahayn buu hayaa yacani wuxuu ku sugan yahay khatiir waajib waxaa ah saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam in wanaagu laga sheego aan wax xumaana laga sheegin waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu waa in loo duceeyaa waa in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyaa waa in taraddi loo sameeyaa ridwaan ullahi calayhim la yidhahda ama radia allahu canhum laakiin ciddii xumaan ka sheegta waxay ku sugan tahay khatar haddaanu ruuxu rasuulka waxba ka sheegin laakiin saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu yidhaahdo waa gaaloobeen ama uu yidhahdo waa faasiqoobeen ama uu yidhahdo badankooda ayaa faasiqiin ahaa markaa lafteeda ahlucilmigu waxay yidhahdeen waa gaaloobayaan waayo taskiyadii ilaah iyo rasuulkiisu taskiyeeyeena ammaaneen ayuu marka koowaad beeninaya mar labaadkana yubtilu shariica shareecaduu burinaya waayo shareecada yaa inoo soo raray asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa inoo soo roray haddii saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam la yidhahdo faasiqiin bay ahaayeen ama badankooda ayaa fasaqa ahaa waxay noqonaysaa shareecada inaan la qaadanin ayaa ka dhalanaysa ila warka faasiq soo raro in la aqbalo maahay waa in la iska hubsadaa allah wuxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu marka saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam haddii lagu caayo wax yacni diintooda dhaawacaya lagu caayo ama fisqiya ama kufriya waxay noqonaysaa kufri akbar haddii laakiin wax markaa aan diintooda dhaawacaynin yacni lagu caayo waxay culammadu markaa yidhaahdeen waa fisqi aad u weyn wa sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr saxaabada cayda lagu caayo waxaan xataa xagga diintooda in la dhaleecaynayo u noqonayn waxay soo gudagelaysaa sibaabu lmuslimi fusuuq oo ay tahay weliba nooc ka sii weyn muslim caadiya inaad iska caydo waa khatarteeda le waxaanu garan karnaa markay yidhaahdeen wakhtigii nebiga sala allahu alay slm dadka qaarkood maa ra'aynaa mitla quraa'ina haaulaa'i argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqa aayaddii aayatu tawba ku soo degtay quraadayada kuwaasa maanu arag bay yidhahdeen qaar ka caloolo waaweyn marka wax la cunayo oo ka been badan marka la hadlayo oo ka fulaysan marka goob iyo dagaal lagu kulmo quraada maxay uga jeedeen alrasuul wa saxaabatu kufraa lagu xukumaa qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum saas aawadeed aad iyo aad waa in laysaga jaraa yacni culammadii salafka iyo saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo salafka caam ahaan in la dhaleeceeyo ama la aflagaadeeyo in aad iyo aad laysaga jaraa waana in la ogaadaa saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam dhammaantood inay ahaayeen qaar markaa wan wanaagsan oo ahludiinah oo dhammaantood cuduul ah dhammaantood waxay ahayn cuduul ruux ka mida lama odhan karo faasiq buu ahaa waa jiraan cidaan saxaabada ahayn oo munaafiqiin ahoo saxaabada ku dhex jirtay ahlusunna waljamaaca waxay ku ijmaacsan yihiin inay dhammaantood cuduul yihiin bay ku ijmaacsan yihiin bay ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihin ahlu sunna waljamaca biduuni istisnaa saas aawoodee qowl kasta oo qowlkaa khilaafsan waxa waajiba in laga tago lana radiyo ciddii doontaa waa tidhaahdo ashridada qaarkood aan khilaaf ku soo naqlinaayo masalada ku saabsan cadaaladda saxaabada culamada qaar in istisnaa ay geliyeen dabeedna markaan u iilanaayo ta noocaasa waxaa waajiba in laga xadfo waxaana waajiba sida ahlusunna waljamaaca qabeen in waxa weeye yacni markaa la qaato oo la taqriiriya waajiba qowl kasta ahlusunna waljamaaca khilaafsan waa in laga beri noqdaa markaa saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo salafka waa in la ixtiraamaa waa in la qadariyaa waa in la ammaanaa waa in markaa loo duceeyaa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم آمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
halkaas ayaa ay inoogu dhan yihiin su-aalihii sheekha aynu u bandhigaynay ee inaga soo gaadhay dadweynaha ku xidhan manhaj online wixii as-ile ee waxa weeyaan aan laga jawaabinna mar kale insha allahu tacaala ayaan mashaa'ikhda loo bandhigi doonaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhad an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk
إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته